bsm اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh rb العaalمين والصlaaة والسlاam عlى rasuuli الlah slى اllه عlyh وعlى آlih وصaxbih وsلم اllahma وfiqna min اlأqوal والأعmaal lma تxibه وترضى waxaa darsigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda saddex-iyo tobnaad ee min suurati اlأncaam allah waxau ihi subxaanah walahu ma sakana fi اllayli wالnahaari wahuwa الsamiicu اlcaliim walahu ay walilaah ilaahay waxa u sugnaado rabbi iska leeyahay maa shay kaasoo sakana xasila fi llayli habeenka dhexdiisii xasila iyo wاnnahaari maalintii wax alla waxaa habeenkii iyo maalintii dhexdooda xasila ee sugnaada allah iska leh oo wixii dhaqaaqee mutaxariga miyaanu alla lahayn maya waa leeyahay laakiin walahu maa sakana ayaa mutaxarigiina uu soo gelayaa makhluuqaadkuna kama baxsana bayna saakinin wa mutaxarig laakiin makhluuqaadka qaarkood waxay leeyihiin sukuun iyo xasiloonaan keliya oo dee arladaa aynu ku soconno waa saakina hadday socoto dee maynaan ku noolaan karee buuraha lagu dhidbay waa saakin marka makhluuqaadka qaarkood asalkoodu waa sukuunka ah oo ma dhaqaaqaan in dee dadka lagu ciqaabayo mooyaane oo arladu hadday ilbidhiqsiyo dhaqaaqdo dee waxa damaar iyo halaag dhaco idinka arkay laakiin asalkeedu waa sukuun laakiin makhluuqaadka kale mutaxarigaa culimmadu waxay yidhaahdeen makhluuq kasta oo mutaxarig oo dhaqdhaqaaqaya laabudda lahu min asukuun waxaa laga maarmaan u ah inuu xasilo mar uun oo makhluuqaadkaa socda dad iyo dunye iyo makhluuqaad kaleba waxay noo muuqda iyo wax naga qarsoonba waxay culimmadu yidhahdeen waxaa mustaxiil ah inuu jiro makhluuq mar walba mutaxariguuna mar uun buu xasilayaa marka maadaama makhluuq kastoo mutaxarigii mar uun uu saakin noqonayo dee walahu maa sakana ayuu soo gelayaa almutaxarig huwa saakin marka maadaasi waa cumuum oo dee makhluuqaadkaasoo dhan allaa mulkiye weeye kiisa saakinka ah iyo kiisa mutaxariga aba allah waxau ihi walahu ay lilaah allah ayaa iska leh maa sakana wixii xasila huwa maagu fi llayli habeenka dhexdiisa ku xasila iyo wanahaari maalinta dhexdeeda wa huwa rabbi assamiicu ka maqalka badan weeyi likulli maa yuqaal wax kastoo lagu hadlayo oo la yidhaahdo alcaliimu allah wuu ogaalka badan weeyi bikulli maa yufcal wax kastoo la sameeyo qul waxaad ku tidhaha nebi allow agayra allah ma allaah cid aan ahayn ayaan attakhidu ka yeeshaa waliyaa midaan caabudoon arrinkayga u dhiibto allihii faatiri samaawaati samooyinka abuuristooda bilaaba iyo walardi arlada ma ilaaha arlada iyo samaawaadka abuurkooda bilaabay cid aan ahayn ayaan macbuud ka yeeshaa wal xaal miyaan ilaahay cid aan ahayn caabudaa huwa alleh yutcimu ka wax quudiye uu yahay oo walaa yutcamu isaga aan la quudin waayo dee ina allaha huwa arasaaqu dulquwati almatiin ka wax arsaaqidda badan ee awoodda adag lihi waa rabbi subxaanah qul waxaad ku tidhaha nebi allow innii anigu umirtu waxaa lay faray an akuuna inaan ahaado awala man axadka ugu horeeya ee aslama hoggaansama huwa manku walaa takuunanna waqiila lii waxa laygu yidhi dheh waqiila lii waxa laygu yidhi usoo qadar sida jalaaluddiin asuyuuti uu soo qadaray waqiila lii waxaad tidhaahdaa waxaa kaloo laygu yidhi walaa takuunanna ha ka mid noqonin nebi moxamedow min almushrikiina kuwa ilaahay cibaadadiisa cid kale la wadaajiya kuwa ha ka mid noqonin qul waxaad tidhaha nebi allow markaa awala man aslama ay min hadihi lumma ilan dad hogaansamaa waa ka horreeyeen laakiin ummadda nebi moxamed ee rasuulka loo soo diray ka ugu hor hogaansama inaan anuu noqdaa lay faray buu yidhi waayo isagii risaaladu ku soo degtay dee waa inuu ugu horreeyo hoggaansanka ummaddiisuna ay ku raacdo qul waxaad tidhaha nebi allow innii anigu akhaafu waxaan ka baqayaa in casaytu haddii aan caasiyo rabbii rabbigay haddaan caasiyo oo macnaha shirki aan la imaado waxaan ka baqayaa cadaaba yowmin maalin cadaabkeed maalinkaasoo cadiimin weyn man axadka yusraf laga leexiyo huwa isaga canhu cadaabka laga duwo yowma idin maalinta faqad raximah ilaahay waa u naxariistay wadalika madkuurkaa raxmaddaa iyo naxariistaasina alfawzu waa liibaantii almubiinu ee caddayd allah waxa uu yihi wain yamsaska allah haddii ilaahay kugu taabto bidurin dhibaato falaa kaashifa wax faydaa lahu dhibaatadaa uma sugnaanin ilaa huwa alla mooyaane wain yamsaska hadduu kugu taabtana bikhayrin khayr fahuwa alle calaa kulli shayin shay walba qadiirun kii awooda weeyi ee khayrkaa ku siiyey wa huwa rabbi alqaahiru ka makhluuqaadkiisa muquuniya ee isagu maamulo weeyi isagoo khasbaya oo awood iyo qahri ku muquuninaya wa huwa rabbi alqaahiru ka makhluuqaadkiisa maamule isagu muquuniye weeyi ee halabada iyo awoodda leh cidna aanay ka gacan sarrayn cid isku soo taagi karta oo beegsan kartaana aanay jirin fawqa cibaadi addoommadiisa korkooda ayaa alla u ahaaday ama waxaad ka xaalaysaaba darafka damiirka ku asturan ismu faacilkee huwa oo fawqa cibaadi wa huwa alle alqaahiru weeyi huwa alle ka makhluuqaadkiisa muquuniya maamula fawqa cibaadi addoommadiisa korkooda xaal uu yahay rabbi oo uu ka sarreeyo wa huwa alle alxakiimu allaha xukumka iyo xikmadaba leh ee aan khaldamin weeyi alkhabiiru ee xogogaalka u ah wax walbana og qul waxaad tidhaha nebi allow ayu shay-in shaygeebaa akbaru weyn huwa shaygu shahaadatan min jihati shahaada waa tamyiis xagga markhaatiga bal shayga u weyn ee markhaati furaa waa maxay jawaabtii baa la siiyo waxaa la yidhi qul waxaad ku tidhaha nebi allow allaahu shayga shahaado furee ugu weyni waa allah oo shay ma aha ismun min asmaa'i illaah iyo sifa min sifaatihi midna laakiin ilaahay waa lagu idlaaqaa oo dee ayu shayin akbaru allahu baa la yidhi shayga ugu shahaado weyni waa allah marka lafdu shay ilaahay baa lagu idlaaqay oo waxaa la yidhaha baabka ikhbaarka iyo itlaaqu waa awsacu min baabi alasmaa'i waasifaat waa ka ballaadhan yihi marka isagoon ism iyo sifatoona ahayn baa alle lagu idlaaqay shay qul waxaad tidhaha nebi allow allah shayga ugu shahaado weyni waa allah oo markhaatiga alle wax ka weyni dee ma jiro shahiidun waa khabar mubtadiisi maxduuf yahay huwa alleh shahiidun waa ka markhaati kacaya beynii aniga iyo wa baynakum idinka dhexdiina aniga iyo idinka dhexdeenna waxaa maragga iyo markhaatiga inoo kala furayaa rabbi weeyi ilaahayna wuxuu ka markhaati kacay tawxiidkiisa oo shahida allahu anahu laa ilaaha ilaa hu nebi moxamedna wuxuu ka markhaati kacay waxa weeyaan shahaadada iyo tawxiidka rabbi malaa'igta iyo culimada iyo ululcilmiguna kaasi ka markhaati kaceen altawxiid wa uuxiya waxaa la ii waxyooday ilaya aniga haadaakani alqur'aanu ee qur'aanka ah ayaa la ii waxyooday liundirakum si aan idinku digo bihi ay bilqur'aani qur'aanka si aan qur'aanka idinka idinku digo iyo waman cid si aan ugu digo qur'aanka balaga ay balagahu lqur'aan qur'aanka uu gaadho oo manta waxaynu ku cadafnay damiirulkhitaabka kumta ee maxalu nasbaha yaalla oo macnuhu markaa wuxuu noqonayaa liundirakum bihi si aan idinka qur'aankani idinku digo iyo waman balaga cidda uu gaadhaba markaa man waxay ku cadfan tahay kaafta maxalu nasbada taalla waxaa kaloo lagu cadfi karaa damiiru rafcaha ku asturan liundirakum ana oo yacni qur'aankaa la ii waxyooday liundirakum ana si aan anigu idinku digo bihi ay bilqur'aani iyo waman axadna si uu idinku digo balaga ay balagahu lqur'aanu qur'aanku uu soo gaadhay marka waxay noqonaysaa man mid ku cadfan damiirka maxalu rafcaha yaalle undira ku asturan ee ana oo macnuhu waxa uu noqonayaa si aan anigu idinku digo qur'aankani cidda qur'aanku uu gaadhaana idinku digto ayay noqonaysaa allah waxau yihi ainakum ma idinka ayaa latashhaduuna ka markhaati kacaya anna maca allah ilaahay la jirkiisa inay ahaadeen aalihatan kuwa la caabudo ukhraa oo kale qul waxaad ku tidhaha nebi allow laa ashhadu anuu taa ka markhaati kici maayo haddii idinku aa ka markhaati kacaysaan anuu ka markhaati kici maayo qul waxaad ku tidhaha nebi allow innamaa huwa macbuudka xaqii wuxuu ahaaday uun ilaahun macbuud oo waaxidun keli ah wa inanii aniguna bari-un beri baan ka ahay mimaa kii tushrikuuna aada la wadaajinaysaan alle waxaad ilaahay ugu shariik yeelaysaanna beri baan ka ohaanuu bannaankaasaan uga baxo shaqa kuma lihi allah waxa uu yihi aladiina kuwii aataynaahum alkitaab kitaabka kuwaanu siinay yacrifuunahu rasuulka waa garanayaan kamaa yacrifuuna abnaa'ahum siday inamadooda u yaqaanaan marka damiirka yacrifuunahu rasuulkaynu u celinay waxaa kaloo bannaan in loo celiyo tawxiidka iyo macbuudka xaqa ah ee ay inkirayaan ee ay dafirayaan ama diidayaan oo macnuhu markaana waxa uu noqonayaa aladiina kuwii aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka aanu siinay yacrifuunahu tawxiidka iyo macbuudka xaqa ah way garanayaan kamaa yacrifuuna siday u garanayaan bay u garanayaan tawxiidka abnaa'ahum inamadooda aladiina kuwii khasiruu khasaareeyey anfusahum nafahoodu fahum iyagu laa yu'minuun rumayn maayaan marka dee waa dafiraad iyo canaad waxa u diiday hogaansankuya cilmi la-aan iyo garasho la-aan ma aha wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusahum dulman waculuwa way yaqiinsadeen wayse diidayaanoo waa dafirayaan allah waxau yihi waman adlamu oo yaa ka dulmi badan cidina kama dulmi badne eh waxaa la yidhaha waa istifhaam inkaariyo bimacna nafyi ay laa axada adlam waman adlamu yaa ka dulmi badan cidina kama dulmi badne eh minman qof kaasoo iftaraa ku abuurtay cala allaahi alle korkiisa kadibaa been aw kadaba ama beeniyey biaayaatih ilaahay aayaadkiisii beeniyey inahu ina alamra washa'na xaalka iyo arrinku waxa uu yahay laa yuflixu ma liibaanaan aldaalimuuna kuwa daalimiintihi marnaba ma aflaxaan oo ma guulaystaan marka yacni waxaa dulmi ugu filan ruuxu inuu labadaa midkood la yimaado oo inuu alla ku been abuurto ama aayaadka beeniyo dee maxaad u malayn labada kuwa kulansaday waa iyaga eh ee allana ku iftirooday aayaadkiisiina beeniyey oo ilaahayna waxay u nisbeeyeen wuxuu ilaahay beri ka yahuunu shaqo ku lahayn oo uu ka nasahan yahay aayaadkay rusushu ula timidna way beeniyeen oo may rumayn marka waxay noqdeen adlamu daalimiin kuwa dulmi fala kuwa ugu dulmiga badan waayo laba jariimo oo kala daran ayay mar keliya kulansadeen allah waxau yihi wayawma naxshuruhum wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi yowma maalin maalinkaasoo naxshuruhum aanu soo ururinayno oo soo xaadirinayno oonu soo kulminayno jamiican xaal ay yihiin dhammaantood qofna iyadoo aanu ka dhinayn uma naquulu dabeed aanu ku odhanayno liladiina kuwii ashrakuu shirkiga falay ee shirkiga sameeye aanu ku odhanayno ayna aaway shurakaa'ukum shurakadiinnii kuwaad wax wada lahaydeen aaway hadda sidaa arkaysaan shirkigii waxaa loo nisbeeyey iyaga lama odhan ayna shurakaa'ullah kuwaad ilaahay wax la wadaajinayseen meeye aaway lama odhan laakiin idinka shurakadiinna aaway baa la yidhi waayo xaqiiqatan ruuxu markuu ilaahay cid kale ku lamaaneeyo ilaahay waxba lama laha oo shuraako lama aha laakiin cidda xaqiiq ahaan shuraakadii waxa weeye mushrigan iyo cidda uu shirkiga u sameeyey ilaahayse waa ka beri oo man camila camalan ashraka fiihi macii hayri taraktuhu wa shirka ilaahay beri buu ka yahay shirkiga marka waxa iyaga loogu nisbeeyey cidda wax wadalihi idinkay ahayd ee alla waxba idinlama lahay been bayd ka sheegteen rabbi marka uma naquulu dabeed waxaanu ku odhanaynaa liladiina kuwii ashrakuu shirkiga sameeyey ayna aaway shurakaa'ukum shurakadiinni aa wax wada lahaydeen aaway aladiina kuwaasoo kuntum ahaydeen tascumuuna kuwa ku andacooda annahum shurakaa'a lilaah inay ilaahay wax la leeyihiin oo tascumuuna zacamo labadeedii mafcuulba waa la xadfay oo macnuhu taqdiirkuna waxa uu noqonayaa tascumuuna hum shurakaa'a lilaah kuwaad ku andacoonayseen inay alle wax la leeyihiin waxba lama laha eh zacmiguna waxaa loo adeegsadaa haaliban waxa aan jirin ee laysaga andacoonaya sheegashada ah sida tan oo kale allah waxau yihi uma lam takun dabeed may ahaanin fitnatuhum jawaabtoodii markii la fidneeyey oo waxaa loo jeedaa fitnatuhum su-aashanaa fitno ah marka maadaama su-aashan la weydiiye lagu imtixaamay imtixaankaa iyo fitnada hadalkoodii ka dhashay wuxuu noqday kan soo socda oo cabdiraxmaan naasir asicdi aayaddaa markuu fasirayey uma lam takun fitnatuhum waxa uu yidhi ay lam yakun jawaabuhum xiina yuftanuuna o yukhtabaruuna bidalika su'aal ilaa inkaaruhum lishirkihim wa xalifihim anahum ma kanuu mushrikiin waxa uu yidhi macnaha may ahanin jawaabtoodu markii la imtixaamay lagu fidneeyey su-aashan ilaa inay shirkigii dafireen oo ku dhaarteen inaanay weligood shirki samayn mooye wax kaleba may ahaan jawaabtoodii macnaa jawaabtoodii waxay noqotay weligayaba shirki maanaan samayn waxay dafireen oo diideen waxay weligood walaaqanayeen allah waxa uu yidhi uma lam takun dabeed may ahaanin fitnatuhum jawaabtoodii markaa la fidneeyey su-aasha lagu fidneeyey dabadeed jawaabtoodii may ahaanin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooye wax kale may ahaanin wallaahi ilaahay baanu ku dhaaranay bay yidhaahdeen allihii rabbinaa rabbigaya ahaaye maa kunnaa mabaanaan ahayn mushrikiina kuwa mushrikiin ah weligayaba ilaahay cid kale kuwa ku lamaaneeyey mabaanaan ahayne muwaxidiin baanu ahay undur bal eeg baa la yidhi nebi maxamedow kayfa kadabuu siday ugu been sheegeen calaa anfusihim naftoodii bal haddee naftooda siday ugu been sheegeen eeg oo maxay ku been sheegeen binafyi shirki can anfusihim naftoodii ayay shirkigii u diideen oo ka anfiyeen iyagoo mushrikiin ahaa dee been bay isu sheegeen ilan mushrikiin inay ahaayeen waa xaqiiqe marka waxaa la yidhi undur bal eeg oo ku cibro qaad oo ku waantow kayfa kadabuu siday ugu been sheegeen calaa anfusihim siday nafahoodii ugu been sheegeen ee ay beenta ugu sheegeen oo wadalla waa ka lumay canhum iyaga maa kii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna kuwa been abuurta shirkigay walaaqanayeen iyo xumaantay samaynayeen iyo kuway ilaahay kayrkii ku tacalluqayeen wixii waa ka lumeen maanta oo midna kama hayaan aayaadkan waxaa ku sugan allahu rabbu kulli shayin wa maliikuh horta inuu allaah yahay wax walba ka rabbiga u ah ee mulkiya walahu maa sakana fi leyli waannahaar waa cumuumu khalqih makhluuqaadkii midh kama maqna waa caam ciriya dhulba waxaa kaloo ku sugan taxriimu wilaayati gayri illahi wa taxriimu shirki bihi tacaala ilaahay cid aan ahayn in laga weli yeesho la caabudo oo rabbi loo shariik yeelo inay xaaraantoonay bannaanayn qul agayra allahi attakidu waliyan fatir samaawaati walard wahuwa yuطcimu walaa yuطcam waxaa kaloo aayaadka ku sugan bayaanu lfawz اlukhrawiyi wahuwa اnajaatu min alcadaabi wa dukhulu ljanaan caddaynta la caddeeyey liibaanta aakhiro oo khulaasadeed iyo gebagabadeedu ay tahay dee cadaab in laga badbaado jannana la galo waayo fawska waxaa lagu tacriifiyaa dee aldafaru bilmarguub wاnnajaatu min almarhuub wixii la doonayana in la helo janno ah wixii laga cabsanayo cadaabana in laga badbaado hada huwa alfawz almubiin liibaanta weyn ee caddi taas weeyi waxaa kaloo aayaadka ku sugan wujubu lajayi ila allahi tacaala duna gayrihi min saa'iri khalqih id laa yakshifu dura ilaa hu inay waajib tahay ilaahay xaggiisa in loo cararo la cuskada rabbi oon cid kale waxa weeyaan xaggiisa loo cararin waayo dhibaatada ma faydo isaga mooye axad kale wain yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa hu wain yamsaska bikhayrin fahuwa calaa kulli shayin qadiir marka allaha maaliga ah ee cirkiya dhulka iyo inta udhaxaysaba mulkiya isagaa awoodiya itaal ula wax walba e dhibaatadana ka magan gal dheeftana isaga ka dalaboo weydiiso waxaa kaloo ku sugan shahaadat llahi tacaala lirasuulihi biاlnubuwa wama unzila calayhi min alqur'ani wama acطaahu min almucjizaat ilahay inuu uga markhaati kacay rasuulkiisa nebinimo iyo qur'aanka lagu soo dejiyey iyo mucjizaadkii lagu karaameeyey ayaa allah uga markhaati kacay qul ayu shayin akbaru shahaadata qul illahu shahiidu baynii wa baynakum wauuxiya ilaya hada alqur'anu liundirakum bihi waman balaq waxaa kaloo ku sugan aayadda cumuumu risaala wa shumuulu lqur'aan risaalada rasuulku inay caam ahayd qur'aanka axkaamtiisuna ay caam ku tahay fii kulli zamanin wa makaan meel kasta iyo wakti kasta oo liundirakum bihi waman balaq waman balaq waa caam cid alla cidda uu gaadho ayuu caam u yahay ee xilligii rasuulkuun dee khaaskuma ahayn nadaaratu rasuuli balaqat kula man balagahu lqur'aanu ilaa yowmi اddiin waxaa kaloo ku sugan digista rasuulku inay gaadhay cid kastoo qur-aanku gaadhay ilaa qiyaamaha oo qur-aanka inta la akriyayo cid kastoo qur-aankaasi uu soo gaadho digistii rasuulku waa soo gaadhay ila waa waxyigii nebiga kusoo degay sala allahu alayhi wasalam waxaa kaloo ku sugan taqriiru mabda'i tawxiid laa ilaha ila allah wujubu lbara'ati min ashirk yacni taqriirinta la sugay mabda'a tawxiidka ee ku dhisan laa ilaaha ila allah in cibaadada alle keligii loo sugo hayrkiina laga anfiyo iyo in laga beri noqdo shirkiga iyo mushrikiinta أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون waxaa kaloo aayaadkan ku sugan lam yamnac ahla alkitaabi min addukuuli fi lislaami ilaa iihaaruhum addunya cala alaakhira kuwa ahlulkitaabka ah dacwada iyo diinta uma diidin ilaa adduunyada ay aakhira ka door bideen mooyaane iyo xasadka iyo baqiga ku jiray waayo alla waxau yidhi aladiina aataynaahum alkitaaba yacrifuunahu kama yacrifuuna abna'ahum waxay nebiga iyo dacwaduu la yimid u garanayeen siday inamadooda u yaqaanaan nebi maxamed inuu run sheegayana waa yaqaaneen oo assaadiqu lamiin baabay ku naanaysi jireen qabla nubuwa laakiin markii nubuwada iyo waxyiguu ku soo degay waxay u diideen adduunye jacayl iyo xasad iyo xiqdi calooshooda buuxiyey waxaa kaloo ku sugan aayaadka sababaani fi cidami aljariima alkaadibu cala allah almuftari walmukadibu aljaaxidu bih wa bikitaabihi wa binabiyih laba sababood jariimada aad bay u weyneeyeen ay galeen kuwa ahlulkitaab waa been abuuradkay alla ku been abuurteen iyo beenintay aayaadkiisa beeniyeen waman adlamu miman iftaraa cala allahi kadiban aw kadaba biaayaatih labadaasay kulmiyeen waxaa kaloo ku sugan taqriiru cadami falaaxi aldaalimiina fi lxayaatayn waxaa la sugay daalimiintu inaanay ku guulaysanayn if iyo aakhira midna inahu laa yuflixu aldaalimuun waxaa kaloo la ishaaray ashirku laa yugfaru lisaaxibihi idaa lam yatub minhu qabla mowtih shirkiga waxa weeyi looma dembi dhaafayo qofka ku dhintaa haddaanu intuu noolaa ka toobadkeenin shirki hadduu ku dhinto dee loo dembi dhaafi maayo guuldarrada ku dhacday waxaa laga qaadanayaa dee innahu laa yuflixu aldaalimuun inaanu marnaba daalimku aanu guulaysanayn waa kii dulmiga iyo shirkiga ku dhintay allah waxa u yihi walahu ay walilaah alla ayaa iskale maa sakana waxaa xasila huwa maagu fi leyli habeenka dhexdiisa iyo wanahaari maalintiiba waxaa meesha ku jira wixii xasila iyo wixii dhaqaaqa labadaba allah iska leh waayo mutaxarig kastaa waana saakin oo saakinku mutaxariguna soo gelaya wa huwa alla asamiicu allaha maqalka badan weeyi bikulli maa yuqaal alcaliimu ee u cilmiga badan bikulli maa yufcal qul waxaa tidhaha nebi allow agayra allah ma alla cidaan ahayn ayaan attakidu ka yeeshaa waliyaa mid aan caabudoon arrinkayga u dhiibto allihii faatiri samaawaati samooyinka abuuristooda bilaabiya walardi arlada fatara waxaa la yidhi khalaqa waxay kaga xeel dheer tahay waa cidda bilowday shayga abuurkiisa fatara oo waa ka xeel dheertay khalaqa wa huwa alla yucimu isagaa makhluuqaadkiisa quudiyo oo walaa yucamu lama quudiyo maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yucimuun ina allaha huwa arazaaqu dulquwati lmatiin qul waxaa tidhaha nebi allow inii aniga umirtu waxaa lay faray an akuuna inaan ahaado awala man midka ugu horeeya kaasoo aslamo hogaansamo huwa manku waayo maadaama anigu aan ahay ka waxyiga lagu soo dejiyey dee waa inaan ugu horreeyo hoggaansanka waana min hadihi lumma ilaan umamkii hore waa ka horreeyeen hoggaansankii laakiin waa min hadihi lumma awalu awala man aslama ay min hadihi lumma ummaddan la iisoo diray ka ugu horreeye hoggaansamo inaan noqdaa lay faray waanu noqday ficlan walaa takuunanna waxa kaloo lay faray ha ahaanin min almushrikiina mushrikiinta ha ka mid noqon ama sida jalaaluddiin asyuudi uu soo qadarayo waqiila lii waxaana laygu yidhi laa takuunanna ha ka mid ahaanin min almushrikiina kuwa ilaahay cibaadadiisa cid kale la wadaajiya qul waxaa tidhaha nebi allow inii anigu akhaafu waxaan ka baqayaa in casaytu haddaan caasiyo rabbii rabbigay oon shirki ku caasiyo cadaaba yawmin maalin cadaabkeed baan ka baqaya maalinkaas oo cadiimin weyn oo shirkigu wuxuu keenaa dee alkhuluudu fi niiraan naaraha in lagu waaro ciyaadan billaah man axadka yusraf laga duwo huwa manka canhu cadaabka xaggiisa laga duwo yowmaidin maalintaa faqad raximahu kaa rabbigii waa u naxariistay wadalika kaasina oo naxariista ahi alfawzu liibaantii weeyi liibaantii almubiinu ee caddayd wain yamsaska allah ilaahay hadduu kugu taabto bidurin dhibaato falaa kaashifa wax faydaa lahu dhibaatadaa uma sugnaanin ilaa huwa alla mooyaane wain yamsaska haddii uu kugu taabto allah bikhayrin khayr hadduu kugu taabto uu ku siiyo fahuwa alle calaa kulli shay shay walba qadiirun kii awooda weeyi wahuwa rabbi alqaahiru ka makhluuqaadkiisa maamule ee muquuniye weeyi fawqa cibaadihi ee addoommadiisa korkooda ku sugnaada ee ka sarreeya daatan wa qadaran wa sharafan qadar ahaan daata ahaan sharaf ahaan si walba alla waa ka u sarreeya lahu lculuwu lmulaq culuwi mutlaq oo sii daysan oon waxba laga soo reebeyn oo dhinac walba caam yeelaya ayaa rabbi u sugnaaday subxaanahu wa tacaala wa huwa rabbi alqaahiru kaa makhluuqaadkiisa maamulaya ee muquuninaya weeyi fawqa cibaadih addoommadiisa korkooda xaal uu ku sugnaaday allah allaha qaahirkii oo damiirka qaahirka ku asturan aad ka xaalayso fawqada wa huwa rabbi alxakiimu allaha xukumka iyo xikmadaba iskale weeye alkhabiiru ee xogogaalka ah qul waxaad tidhaha nebi allow ayu shayin shaygeebaa akbaru u weyn huwa shaygu shahaadatan xagga markhaati kaca bal maxaa ugu weyn qul waxaad tidhaahdaa allaahu alle ayaa ugu weyn cid markhaati kacda shahiidun huwa alle shahiidun kii markhaati kacaya weeyi baynii aniga iyo wa baynakum idinka dhexdeenna waxa inoo kala markhaati kacaya waa rabbi subxaanah wa uuxiya waxaa la ii waxyooday ilaya aniga haadaakani alqur'aanu ee qur'aanka ah la ii waxyooday liundirakum si aan idinku digo bihi ay bilqur'aani qur'aanka si aan idinku digo qur'aanka idinka iyo iyo waman cidda balaqa ay balaqahu lqur'aanu qur'aanku uu gaadho si aan idinka iyo cidduu gaadhoba ugu digo oo digniinta rasuulku cid walba waxay u gaadhaysaa dee qur'aankii lagu soo dejiyay anu haynaa marka ilaa ka maanta jooga dee rasuulku qur-aanka waa ugu digay ilain hadalkii kusoo degay iyo waxyigii baynu haynaa marka wamanta waxaynu ku cadafnay liundirakum kumtaa maxalu nasbaha taalla oo mantu markaa dee mafcuul bay noqonaysaa waa cidda loo digayo haddii lagu cadfo liundira damiirka ku asturan ee faacilka ana dee mantuna faacil bay noqonoo waa dadka digaya waana ducaadii iyo culimadii rabbaaniyiinta ahayd oo markaana waxay noqonaysaa liundirakum si aan anigu idinku digo bihi ay bilqur'aani qur-aankani waman cidina ay idinku digto balaqa ay balaqahu lqur'aanu qur-aanku uu gaadho si aniga iyo cid alla cidda qur-aanku uu soo gaadhaa ay idinku digto ayuu macnuhu noqonayaa a inakum haddaba ma idinka ayaa latashhaduuna ka markhaati kacaya anna maca allah in ilaahay la jirkiisa ay ahaadeen aalihatan kuwa la caabudo ukhraa oo kale qul waxaad ku tidhaha nebi allow laa ashhadu anuu arrintaa kama markhaati kacayo idinku shirkigaa haddaa ka markhaati kacdaan qul waxaad ku tidhaha nebi allow innamaa huwa macbuudka xaqii waxa uu ahaaday uun ilaahun macbuud oo waaxidun keli ah wa inanii aniguna bari-un beri ayaan ka ahay mimaa kii tushrikuuna aada ilaahay la wadaajinaysaan shaqo kumelihiee beri baan ka ahay aladiina kuwii aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka aanu siinay yacrifuunahu tawxiidkaa iyo macbuudnimada ilaahay ee xaqaa way garanayaan ama yacrifuunahu rasuulka way garanayaan kamaa yacrifuuna siday u garanayaan abna'ahum inamadooda aladiina kuwii khasiruu khasaareeyey anfusahum nafahooda fahum iyagu laa yu'minuuna ma rumaynayaan waman adlamu yaa ka dulmi badan cidina kama dulmi badna eh miman qof iftaraa ku abuurtay cala allaahi alle korkiisa kadibaa been aw kadaba amase beeniyey biaayaati ilaahay aayaadkiisa innahu ina alamra washa'na xaalka iyo gunta iyo gebagabadu waxa ay tahay laa yuflixu aldaalimuuna kuwa daalimiintii inaanay marnaba liibaanayn wa yawma naxshuruhum wadkur wadakir nebi allow xasuuso dadkana xasuus yowma maalin maalintaasoo naxshuruhum dadka aanu soo kulminanoonu soo ururinayno jamiican xaal ay yihiin dhammaantood huma naquulu dabeed aanu ku odhanayno liladiina kuwii ashrakuu ilaahay cibaadadiisa cid kale la wadaajiyey ayna aaway shurakaa'ukum shurakadiinnii aad wax wada lahaydeen aaway ilaahay waxba idinlama lahayne idinkaa wax wada lahaaye shurakadiinnii meeday aladiina shurakadaasoo kuntum a ahaydeen tascumuuna ay tascumuunahum shurakaa'a lilah aada ku andacoonayseen inay ilaahay wax la leeyihiin aaway kuwii allah waxa u yihi uma lam takun dabeed may ahaanin fitnatuhum jawaabtoodii markii su-aashaa lagu fitneeyey dabadeed jawaabtay ku jawaabeen may ahaanin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooye wax kalaba may ahaanin waxay yidhaahdeen wallaahi alle ayaanu ku dhaaranay allihii rabbinaa rabbigaya ahaaye maa kunnaa mabaanaan ahayn mushrikiin kuwa ilaahay cibaadadiisa cid kale la wadaajiya mabaanaan ahayn undur bal eeg nebi moxamedow ama qof kastoo mukhaatabow kayfa kadabuu siday ugu been sheegeen calaa anfusihim nafahoodii bal eeg wadalla waxaa ka lumay canhum iyaga maa kii kaanu ay ahaayeen yaftaruun kuwa been abuurta shurakaday waxa weeyaan daba ordayeen ay ku tacalluqayeen meel alla meel ay mareen way waayeenoo waa ka lumeen allah waxa uhi wa minhum kuwaasu yani mushrikiinta ahlu shirkigaa waxa ka mid ah man duul ayaa ka mid ah duulkaa ama kuwaasoo yastamicu ilay ku dhagaysanaya nebi allow oo markaad waxyigii iyo qur-aankii akhriyayso iyagoon qalbigooda iyo uurkoodu kuu soo jeedin qaar haddana jasadkooga iyo qalfoofkoodu kuu imanaya iyagoon dan iyo muraad ka lahayn dacwadaada ayaa jira oo munaafiqiintii iyo mushrikiintii iyo kuwa lamidka ah ayaa la tilmaamayaa allah waxau yihi wajacalnaa waxaanu ka yeelnay kuwa calaa quluubihim qalbiyadooda korkooda waxaanu ka yeelnay akinatan dabool baanu ka yeelnay daboolo maxaanu dabooladaa uga yeelnay an yafqahuuhu lianlaa yafqahuuh si aanay u fahminba hadalkaa wa fii aadaanihim dhagahooda dhexdoodana waxaanu yeelnay waqraa culays oo waa falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum markay leexdeen baa la sii leexiyey markay canaadeen ee xaqii si badheedha uga baydheen ayaa lagu ciqaabay qalbiga iyo dhagahaba in laga dhababo laga daboolo si ay waxba u fahmi waayaan allah waxau yihi waa in yarow hadday arkaan kulla aaya aayad kasta hadday arkaan oo wax kasta aada u keentana laa yu'minuu rumayn maayaan bihaa aayadda waa kuwa alla ogaaday gaalnimada inay ku baxayaan oo weligood aanay kasoo noqonayn xataa idaa jaa-uuk marka ay nebi maxamedow kuu yimaadaan yujaadiluunaka xaal ay kula doodayaan yaquulu waxay odhanayaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay in haadaa ay maa haadaa kani ma ahaanin uu moxamed la yimid ee waxyiga uu ku sheegayaa ilaa asaatiiru lwaliin kuwii hore beenihii laga soo raray mooye wax kale ma ahaanin waa sheeke berelaydii iyo beenihii hore ayuu nooga dhigayaa diin bay odhanayaan walxaal bay sidaa odhanayaan hum iyagu yanhawna ay yanhawna annaas dadka ay u diidayaan oy uga digayaan canhu ay can ilxaq xaqa iyo tawxiidka wayan-awna oo ay ka fogaanayaan iyaguna canhu xaqa iyo tawxiidka waxay sidaa ku qowlayaan iyagoo iyaguna xaqii ka fogaanaya dadkana u diidaya oo kala dagaalamaya cabdiraxmaan naasir asicdi waxa uu yidhi ay jamacuu bayna aldalaali waalidlaal waxay kulmiyeen inay iyagu hallaabeen dadkiina ay halleeyeen waa laba dembi waanay ka cadaab kulul yihiin kuwa dalaalka iyo idlaalka isku darsaday kuwa kale allah waxau yihi wain yuhlikuuna ay wamaa yuhlikuuna mana halaagayaan ilaa anfusahum nafahooda mooye wax kale kuma halaagayaan ay binna'yi canhu wannahyi canhu xaqa ay dadka u diidayaan iyo diinta ay ka durkayaan naftooda mooye cid kale kuma halaagayaan waayo dhibaatada ka dhalataa iyagunbay ku dhacaysaa wamaa yashcuruuna mana garanayaan laftoodii inay dhibayaan mana dareensana allah waxau yihi walaw taraa haddaad arki lahayd nebi allow id waktigii wuqifuu la joojiyey haddaad arki lahayd xilliga la dul joojiyey cala annaari naarta korkeega oo fa qaaluu ay yidhaahdeen yaa laytanaa alla shallaytadayada eh nuraddu miyaa nala celiyo oo walaa nukadiba markaa aanaan beeninin biaayaati rabbinaa rabbiga iyo aayaadkiisii aanaan beeninin oo wanakuuna aanu ka mid noqono min almu'miniina kuwa mu'miniinta ahe ey lara'ayta amran cadiimaa jawaabka lowda usoo qadar nebi moxamedow haddaad xilligaa arki lahayd arrin culus baad arki lahayd weeyaan jawaabku marka naartii lasoo dul joojiyo ay ku calaacalaan alla miyaa dib naloo celiyo aanu soo rumaynoo dib yaanaan u beenine ayay ku calaacalayaan allah waxau idhi bal iskaba dhaafoo taa ka kaalaya waa idraab ibtaali ah niman rumaynaya may ahaanine taa ka kaalay oo badaa waxa u muuqday lahum iyaga maa kii kaanuu ay ahaayeen yukfuuna kuwa qariyo min qablu hore xumaantiiyo fasaadkay qarsanayeen ayaa hortooda yimid iyo cuquubadii ka dhalatay allah waxau idhi walow rudduu haddii la celin lahaa kuwaas ku tamaniyaya ku calaacalaya alla maana la celiyo xataa haddii la celin lahaa lacaaduu waxay dib ugu noqon lahaayeenun limaakii nuhuu loo diiday canhu maaga halkoodii unbay ka miisi lahaayeen wa innahum iyagu lakaadibuuna waa beenaalayaal aayaddan waa aayaadka loo daliishado ilaahay cilmigiisu inuu caam yeelay xataa waxaan dhicin hadduu dhici lahaa siduu u dhici lahaa ilaan waxaa la yidhaha sifada cilmigu waa acamu sifaati tacalluqan waa sifada ugu caamsan xagga cumuumka een weligeed takhsiis gelin ama aan la khaas yeelin wax walba ku tacalluqaysa marka ilaahay waxa uu ogaaday dee wixii dhacay iyo waxa dhacaya hadda iyo waxa dhici doona wax walba waa ogaaday waxa uu ogaaday xataa waxa aan dhacayn bee mustaxiilka ah haddii uu dhici lahaa siduu u dhici lahaa iminka nimankan in ifkiya adduunyada loo soo celiyaa waa mustaxiil ma dhacayso laakiin hadday dhici lahayd wuxuu garanayaa siday u dhici lahayd oo halkoodii unbay ka miisi lahaayeen oo ilaahay wakaa yidhi walow rudduu laba celin maaye haddii la celin lahaa la caaduu limaa nuhuu canhu marka ilaahay muxuu ogaaday xataa hadduu celin lahaa siday samayn lahaayeen oo wuxuu ku tacalluqay maa lam yakun low kaana kayfa yakuun waxaan ahaan een dhicinba een dhacaynba haddiiba uu dhici lahaa siduu u dhici lahaa waa caam wa qaaluu waxay yidhaahdeen in hiya ay mal xayaatu nololi mabay ahaanin ilaa xayaatuna dunyaa noloshatan adduunyada mooye nolol kaleba ma jirto wamaa naxnu mana mabaanaan manaanaan ahaanin bimabcuuhiina kuwa la soo saarayo maanaan ahaanin bay odhanayaan walow taraa haddii aad arki lahayd nebi allow id waktiga waqifuu la joojiyey calaa rabbihim rabbigood marka lasoo hor joojiyey haddaad arki lahayd hee lara'ayta amran cadiima usoo qadar jawaabka dee arrin weyn oo culus baad arki lahayd wax weyn baa dhici lahaa qaala allah waxa uu yidhi markaa lasoo hor joojiyey alayse miyaanu ahaanin haadaa kani isa soo saariddan iyo bacsigan iyo xisaabtan iyo cadaabkan aad arkaysaan miyaanu ahaanin bilxaqi xaq qaaluu waxay odhanayaan balaa wuu yahay xaq haayo waa xaq marka dee waxa weeyi way qirayaan xaqnimadii hase ahaatee maanta qirashadu waxba u tari mayso oo dee wixiiba wuxuu noqday cilmu shahaada waxay arkayaan oo indhaha ku hayaan iimaanka qiimaha leh ee dadku ay ku kala sarreeyaanna waa aliimaanu bilgayb sidaa darteed baa muuminiinta loogu sifeeyey aladiina yu'minuuna bilgayb waxaa maqanayn muuqan bay rumaynayaan gidaarkaa haddii lagu idhaa ma rumaynaysaa dee rumaynba uma baahna waad arkaysaa maxaad rumayn hortaaduu yaallaa laakiin waxaa la rumaynayaa wax kaa maqan oo warkiisa mooye aan adigu aanad arag qaaluu markaa waxay odhanayaan balaa waa xaq oo xaq buu yahay wa rabbinaa rabbigayaanu ku dhaaranay alla ilahe waa xaq oo kaa aad sheegtay alla ilahe waa xaq qaala waxau rabbi ku odhanayaa markaa faduuquu dhandhamiya alcadaaba cadaabka dhandhamiya bimaa bisababi maa shay sababtii ku dhandhamiya kaasoo kuntum ahaydeen takfuruuna kuwa gaalooba ay bisababi kawnikum takfuruun ahaanshaha ahaydeen gaalo sababteeda cadaabka ku dhandhamiya qad khasira waa khasaareen aladiina kuwii kadabuu beeniyey biliqaa'i illaah ilaahay la kulankiisa kuwii beeniyey alla ilaahe waa khasaareen xataa idaa jaa-athum markay u timid assaaca saacaddii qiyaame markay u timid baktatan xaal ay tahay kadis ilan ogeysiis iyo digniin lagu sii siin maaye baktatanna waa masder nakiro oo la xaalaynayo wa masdarun munakarun xaalan yaqac bikasratin ka baktatan zaydun alac oo kale weeyi markaa baktatan xaal ay tahay kadis qaaluu waxay yidhaahdeen yaa xasratanaa alla qoomamadayadiiyey calaa maa shay aanu u qoomamoonanno kaasoo faradnaa aanu ku gaboodfallay fiiha ay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda intaanu joognay waxay odhanayaan alla qoomamadayadiiyey aanu u qoomamoonanno waxaanu kusoo gaboodfallayey hee haadaa awaanuki faxdurii qoomamay u yeedhanayaan xilligaagii waa kana soo xaadir qooma mooy xilligaad lahayd waa kana soo xaadir wal xaal bay sidaa odhanayaan hum iyagu yaxmiluuna ay ku xambaarayaan awsaarahum dembiyadooda calaa duhuurihim dhabaradooda korkooda alaa hooyaay baraaruga saa'a waxa xumaaday maa yaziruun waxay xambaaranayaan baa xumaaday wama alxayaatu nolosh noloshu may ahaanin noloshii addunyaa ee liidatay ay daniya ama addunyaa ee dhoweyd waayo waxaa la yidhaha addunyaa ishtiqaaqeeda laga keenay waa min addunuwi aw idanaa'a labadabana waa sifo adduunyadu ay leedahay oo min addunuwi waa tii dhawaydeen dheerayn waa ayaamun macduudaat min addanaa'ana waa tii liidatee xaqirayd een qiimaha lahayd low tazinu dunyaa cinda allahi janaaxa bacuuda ma saqaa kaafira minhaa sharbata maa garab kaneeco ayay ka liidataa wamalxayaatu nololi may ahaanin noloshii addunyaa ee liidatay ama dhoweyd ilaa lacibun ciyaar mooyaane wamalxayaatu noloshan addunyaa ee dhow ama liidataa may ahaanin ilaa lacibun ciyaar mooye wax kale iyo walahwun wax lagu mashquulo uun waladaaru daarta alaakhiratu ee dambe ayaa khayrun u khayr badan liladiina yattaquuna kuwa alla ka baqanaya ee afalaa tacqiluun miyaydaan caqli iyo garaad lahayn oo wixii dhib iyo dheeftiinu ay ku jirta aydaan kala saaray wamaa hadihi alxayaatu dunyaa ilaa lacibun walahu waina daara alaakhirata lahiya alxayawaanu law kanuu yaclamuun marka dee nolosha dhabtii waa ta aakhiro waina daara alaakhira lahiya alxayawaan daarta dambe iyadaa nolosha dhabtaa ah tani nolol ma aha oo waa nolol laga socdo oon lagu sugnaanay alla waxa uhi qad naclamu xaqiiq ahaan baanu u ognahay inahu ina almra washa'na inuu xaalku yahay layaxzunuka nebi muxamedow inuu ku murugo gelinayo alladii ka yaquuluuna ay leeyihiin afxumada iyo hadalxumada iyo gaalnimada ay ku dhawaaqayaan inay ku dhibayso waanu ognahay nebi allow ee fa inahum iyagu gaaladani laa yukadibuunaka kuma beeninayaan macnaha laa yansibuunaka ila alkadib fii bawaatinihim wa majaalisihim asiriya markay majaalistooda sirigaa fadhiyaan iyo hoostooda iyo xaqiiqadooda adiga been kuma aanaynayaan oo maxamed waa beenaale kuma lahaa waayo waxabay u yaqaaneen dee asaadiqu alamiin runsheegihii aaminka ahaa oo hadday isqabtaan iyadoon looba waxyoon ayay isaga iskula tegi jireen oo uu kala saari jiray marka fa inahum laa yukadibuunak nebi moxamedow adiga kuma beeninayaan macnaha adiga been kuuma nisbaynayaan oo moxamed been buu sheegay kuma leh walaakina adaalimiina ha yeeshee daalimiintu biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa yajxaduuna dafirayaan macnaha adiga been kuuma nisbaynayaan eh waxay beeninayaan waa aayaadkaad la timid macnuhu waxa weeyi beentu adiga kuguma socoto oo horeba waa beenaale kumay odhan jirine beentu aayaadkaygay ku socotaa walaqad kudibat wallaahi laqad kudibat waa la beeniyey xaqiiqa ahaan rusulun rusul ayaa la beeniyey rusushaas oo min qablik adiga kaa horraysay nebi allow fa sabaruu dabeed waa ku sabreen rusushaasi calaa maa kii kudibuu lagu beeniyey xaqii waa ku dhabar adeygeen oo waa ku sugnaadeen waana ku sabreen wa uuduu waana la dhibay xataa ataahum ilaa uu yimid nasrunaa gargaarka iyagii macnaha markaa meesha ku jiraa waxa weeyi sida cabdiraxmaan naasir asicdi tafsiirkiisa uu ku tilmaamay fasbir kamaa sabaruu tadfar kamaa dafiruu haddaba siday u sabreen u sabir waad u guulaysan siday u guulaysteen fasbir kamaa sabra ululcasmi min alrusul walaa tastacjil lahum allah waxa u yihi walaa mubadila wax bedelaano uma sugnaanin likalimaati illaah ilaahay kalimaadkiisa iyo wuxuu xukumayna wax bedeli kara oo doorin karaa uma sugnaanin ee waa sugan yihiin oo weligood suuli maayaan walaqad jaaak wallaahi laqad jaa-aka waxa kuu yimid nabi allow min naba'i lmursaliin kuwii lasoo diray wararkooda xaggooda waxa kaaga yimid hee maa yaskunu bihi qalbuka wayahbutu fu-aaduk wax qalbigaaga iyo uurkaagu ku xasiluu ku dego oo laabqaboojin kuu ah ayaa rusushii hore warkoodii kaaga yimid oo macnaha ay kuugu jirto tasliya laabqaboojin iyo niyaddu inay kuu degto oo waa maxay dee beenintan lagu beeniye adiga gaar kuguma aha ee rusushii kaa horraysayba waa la beeniyey waanay ku sabreen adiguna siday ugu sabreen ugu sabir siday kuwaasi guusha u gaadheen baad adna u gaadhi marka aayaadkan waxaa ku sugan tasliya maca citaabin latiif laabqaboojin iyo canaan dabacsan oo raxiimihina waa la socotaa sida aayaadka soo socda aad ka fahmayso oo la leeyahay adigu nebi moxamedow ha isku dhibin xilkaagii waad gudato oo inaad gaadhsiisay ahayd laakiin naftaada inaad dhibto oo aad aad waxa weeyaan u dhibaato geliso dee kuuma bannaana allah waxa u yihi wain kaana hadduu ahaaday kabura miduu ku weynaaday calayka korkaaga nebi allow icraaduhum jeedsigoogu jeedsiga ay kaa jeedsadeen hadduu kugu weynaadood qaadan kari weyday inay ku beeniyeen dee fa in istatacta haddaad awoodo an tabtaqiya inaad doonato nafaqan god fil ardi arlada dhexdeeda ah aad ka qodood halkaa aayad uga soo saarto aw sullama ama sallaan inaad doonato haddaad karto fi samaa'i ila samaa'i samada xaggeeda aada u korto oo fataatiyahum dabeed aad ula timaaddo biaayatin aayad haddaad qaadan kari weydo beenintay ku beeniyeen oo ku- u adkaysan kari weydo dee haddaad awooddo inaad dhulka hoos u qodo ama aad samada kor u fanato ood mucjiso u keento hee dee fafcal sidaa yeel yeelina maysid marka jawaabku waxa weeye haddaad sidaa karaysa samee mana samayn karo laakiin waa canaanoo waxaa la leeyahay dee naftaada ha dhibin waayo xabiibka xabiibkiisa waa ku canaantaa wixii dhibaya ilaahayna waa jeclaa nabigiisa moxameda sala allahu calayhi wasalam marka wuxuu leeyahay naftaada ha dhibin ilan ciddaad jeceshahay wixii dhibaya waad ku canaanan oo iska daabaad odhan rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waxaa aad uu uga damqan jira oo dhibi jiray yacni beenintan iyo gaalnimadan gaaladu ay gelayaan oo aayadda kale alla waa kii ku tilmaamee yidhi falacallaka baaqicun nafsaka calaa aahaarihim in lam yuuminuu bihada alxadiidi asafa nebi moxamedow waxaabaad ku siganaysaa ood ku dhowaanaysaa ama aada mudan tahay naftaadii inaad ku halaagta raadkooda ku dhibaato geliso hadday ku rumayn waayaan aayaddii kalena waa tii ahayd falaa tadhab nafsuka calayhim xasaraat naftaadu yay ku tegin qoomamo ad kuwaa u qoomoonaysa darteed macnuhu markaa waxa uu yahay dee aduu xilkaagii waad gudatay waanad gaadhsiisay intaasaa kugu filan dhibaato kale ha isgelin allah waxa uu yihi walaw shaaa allah alla hadduu dooni lahaa ma doonine ay hidaayatahum seen hore usoo tilmaanay mutacallaqa ama mafcuulka shaaa saabiq ama laaxiq baa laga fahmaaye lama sheego marka lajamacahum cala alhudaada dambaa laga fahmayaaye walaw shaaa allahu ilaahay hadduu dooni lahaa ay hidaayatahum hanuunkooda maba doonine lajamacahum wuxuu ku kulmin lahaa cala alhudaa hanuunka ayuu ku kulmin lahaa oo waa kuwada rumayn lahaayeen ee falaa takuunanna ha ka mid ahaanin nebi allow min aljaahiliina kuwa jaahiliinta ah ee maamulka iyo xikmadda iyo taqdiirka alleh kuwa aan garanayn ha ka mid noqon ayaa alla uu yihi subxaanahu wa tacaala hadihi alaayaat waxaa ku sugan macaani aada iyo aada u xeel dheer oo ay ka mid tahay bayaanu sunati اllahi tacaala fi ana alcabda ida kariha axadan aw abqadahu wataqaala fi dalika yusbixu laa yasmacu ma yaqulu lah walaa yafhamu macnaa maa yasmacu minh ilaahay waxa uu caddeeyey inay sunnadiisa ka mid tahay kowniga ah addoonku hadduu cid naco weliba ku talax tago nacaybshaha iyo cadaawadda iyo xasadka wuxuu noqonayaa qofkii mid aan qofkaasi wax alla waxa uu ku leeyahy uu kula hadlayaba aan maqlayn hadduu maqlana aan fahmayn oo dhegihiisuba aanay u daloolin oo ilaahay waxa uu yihi wa minhum man yastamicu ilayk wajacalnaa calaa quluubihim akina qaar ku dhegaysanayaa jira haddana aanay dhaga u daloolin oo aan ku waantoobayn ilan dhegihii wa- ilaahay waaniyey ee hagaagsan baa waansama wataciyaha udunun waaciya waxaa kaloo aayaadka ku sugan sharu ducaati shari man yucridu can اlhudaa waya'muru biاlإcraadi canhu wayanha man yuqbilu calayh ducaadda sharka ummadda ugu baaqda waxa ugu shar badan kuwa iyaguna hanuunkii ka jeedsaday dadkana amraya inay ka jeedsadaan kana durkaya diinta wahum yanhawna canhu wayan'awna canhu waa kuwa iyagiina ka fogaaday xaqa dadkiina u diidaya diinta inay qaataan waana gaalada kuwa ugu cadaabka kulul kuwa labadaa kulmiya aldalaal walidlaal sababu shari fi lardi lkufru billahi wainkaaru lbacti waljazai alaakhir sharka arlada ka dhacoo dhan waxaa asal iyo asaaso ah ilaahay in laga gaaloobo oo bacsiga iyo abaalmarinta dambana la beeniyo la rumayn waayo taasaa asal iyo asaaso ah waxaa kaloo aayaadka ku sugan taqriiru mabda'i albacthi waljazaa bidikri suwari wamashaahida lahu waxaa la sugay mabda'ii isa soo saaridda iyo abaalinta dambe oo suwarkiisii iyo muuqaaladiisii wax ka mid a ayaa laynoo tilmaamay oo kaanamaa inaad goobjoog tahay walow taraa id wuqifuu calaa rabbihim qaala alaysa hada bilxaqi qaluu balaa warabbina qaala faduuquu lcadaaba bima kuntum takfuruun yani walow taraa id wuqifuu cala annaar yani iiqaafkan iyo duljoojintani waxa weeyi adiga laftaadii baa lagu naqlinayaa goobtaa oo kaanamaa inaad goobjoog tahay si aad ugu wantowdood wax ugu qaadato waxaa kaloo ku sugan qubxu dunuubi wa anaha aswa'u ximlin yaxmiluhu saaxibuha yowma alqiyaama alaa sa'a maa yaziruun wax dhabarka lagu xambaarto waxa ugu xumaansho badan dembi kaasaa ugu liita xukmu llahi tacaala bilkhusraani calaa man kadaba biliqaa'ihi falam yu'min walam yacmal saalixaa waxaa kaloo ku sugan in ilaahay ku xukumay khasaare cid alla ciddii la kulankiisa beenisay ee rumayn weyday camal saalixana samayn weyday waxaa kaloo ku sugan aلsaacaة la taأti ila baktة wla yunafi dalika ظuhuru calaamaatiha lأna zamna ma bayna alcalaamaةi wاlcalaama laa yucrafu miqdaaru waxaa ku sugan in saacaddu aanay imanayn ilaa sikadiisa mooye si kale dadku iyagoo hawlahoodii iyo muraadkoodii iyo danahoogii iska wataa ayuunbay kusoo dhacaysaa taasina ma diidayso calaamaad iyo astaamo ka horeeya inay jiraan oo imanaya waayo astaamaha ka horeeya qiyaamada markay dhacaan dee astaanta la arkay iyo dhicidda qiyaamada inta u dhaxaysa ilaahay mooye cid taqaanaa ma jirto markaa kadis bay ku imanaysaa waxaa kaloo ku sugan nasixatu lqur'aani lilcuqalaa bian laa yaktaruu bilxayaati اdunya wayuhmiluu shana alaakhira wahiya khayru lilmuttaqiin aayaadka waxaa ku sugan in dadka cuqalada a looga digay inay adduunyada ku dagmaan oo aakhiro iloobaan wama alxayaatu dunya ilaa lacibun walahw waladaaru alaakhiratu khayru liladiina yattaquuna afalaa tacqiluun waxaa kaloo ku sugan aayaadka hubuutu bashariyati rasuuli sala allahu alayhi wasalama walida huwa yaxzanu lifawti maxbuubin kama yaxzanu lbasharu lidalik basharnimada rasuulkaa la sugay inuu bashar yahay oo dee sida basharkuba u murugoodaan waxay doonayaan hadday waayaan uu murugoon karo qad naclamu inahu layaxzunuka aladii yaquuluun waa bashar oo waxa uu murugoonaya ama u cadhoonaya ama u raalli noqonaya dee sida basharka oo kale ilan basharnimada kama baxsanayn qul inamaa ana basharu milukum yuuxaa ilaya anamaa ilaahukum ilaahun waaxid waxaa la yidhi waxaad ku tidhaa nebi allow anigu bashar idinkoo kaluun baan ahay laakiin waxaa la ii waxyooday ilaah xaq lagu caabudaa inaanu jirin alle mooye cid kale ilaahay mooyaane tabaaraka wa tacaala cid kaloo xaq lagu caabudaa inaanay jirin oo rabbi uu yahay ka keligii xaq lagu caabudo intaa un baa la ii waxyooday macnihii iyo muraadkuna waxa weeyi yacni sida kale sifaadkii basharnimo waan leeyahay laakiin dadka kale waxaan kaga duwanahay uun dee waxyibaa igu soo degay oo rasuul ilaahay doortay ayaan ahay waxaa kaloo ku sugan aayaadka tasliyatu rasuuli sala allahu alayhi wasalama wa xamluhu cala sabri xataa yaatiyahu mawcuudu rabbihi binnasri rasuulka waxa loogu laabqaboojiye oo lagu xambaaray inuu sabro ilaa ballantii ilaahaye guusha uu gaadhay iyo gargaarka waxaa kaloo ku sugan aayaadka bayaanu sunati illahi fi lumami asaabiqa yacni sunnada ilaahay ee ku dareertay umamkii hore oo ah dee kuwa gaaloobay ilaahay inuu halaagayo cadaab u dambaynayo kuwa mu'miniintaa ee toosnaadaiyo rusushoodana uu rabbi u gargaarayo waxaa kaloo ku sugan irshaadu rabbi tacaala rasuulahu ilaa khayri lmaqaamaati wa akmali alxaalaati biibcaadihi can saaxati aljaahiliin ilaahay waxa uu kula teliyo oo ku hanooniyo oo ku tawjiihiyey rasuulkiisa muxameda sala allahu calayhi wasalam maqaamaadka iyo xaalaadka ugu dhammayska tiran ee ugu sharafta badan oo ah inuu saaxada jaahiliinta isaga durko oo aanu u dhowaano agtooda aanu marin falaa takuunanna min aljaahiliin walaa mubadila likalimaati illaah sheekha sulaymaan aljamal futuuxaat lilaahiyaha sharaxa hoose jalaaleynka wuxuu ku odhanayaa almuraadu bikalimaatihi tacaala maa yunbiu canhu qawluhu tacaala walaqad sabaqat kalimatuna licibaadina almursaliin inahum lahum lmansuuruun waina jundana lahum lgaalibuun wa qawlih kataba allahu laaglibana ana warusulii min almawaaciid alsaabiqa lirusul calayhim asalaatu wasalaam addaalati calaa nusrati rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalama ayda waxa uu yihi kalimaadkan aan la bedelayn ee alla u xukumay waxaa looga jeedaa waxyaabaha ay ka warramayaan aayaadkani oo alla waxa uu yidhi kelmadayadii horay ugu horumartay addoommadayadii lasoo diray oo maxay ku hormarto xukumka alle ku tegay inahum lahum lmansuuruun wa ina jundana lahum lgaalibuun in rusushu ay yihiin kuwa loo hiilinayo ciidankayaga iyo colkayaguna ay yihiin kuwa gacanta sare leh taasaa kelmadda ilaahay hore ugu tagtay oo rabbi u xukumay waxaa kaloo ilaahay hore u qoray laaglibana ana warusulii aniga iyo rusushaydu waanu adkaan oo waanu adkaan oo waanu xoog roonaan saynu hore usoo tilmaanayna nusrada iyo halabadu mar walba waa mutawafir oo waa mawjuud laakiin marna waa bilxujati waalburhaan oo daliilkiiyo xujadaad ku sarraysaa marna waa bisayfi wasinaan ama bilquwati oo dee awood ahaan baad u sarraysaa mar walbana haddii dadka muslimiinta ama rususha mararka qaarkood laga gacan sarreeyo taasi waa xikmad ilaahay o wa tilka alayaamu nudaawiluha bayna annaase cidhibta iyagaa leh waalcaaqibatu litaqwa marka waxaa sheekhu uu yidhi kelimaadkan uu ilaahay tilmaamay inaan la bedelayn waa kuway aayaadkani tilmaamayaan oo ah min almawaaciidi asaabiqa lilrusuli calayhim asalaatu wasalaam ballamadii hore ee rusushii hore rabbi u galay addaalati calaa nusrati rasuuli llahi sala allahu calayhi wasalam ayda ee tusinaysa dee rasuulka ilaahayna ilaahay inuu uhiilinayo oo ballamadaa aayaadka ilaahay wuxuu ku tilmaamay inuu rususha u hiilinayo rusushaa uu u hiilinayo ayaa nebi moxamedna uu ka mid yahay sala allahu calayhi wasalam oo yacni kelimaadka aan la bedelayn markaa waxa weeyi inuu ilaahay rusushiisana u hiilinayo cadowgiisana uu jebinayo mar haddii arrinku sidaa yahay dee sug oo sabir oo ha degdegin weeyi allah waxa uhi wa minhum waxaa ka mida kuwa ahlu shirkiga a manduul baa ka mida iyo qola yastamicu ilayka ku dhagaysanaya wajacalnaa waxaanu ka yeelnay calaa quluubihim kuwa qalbiyadooda dushooda waxaanu ka yeelnay akinatan daboolla ayaanu ka yeelnay an yafqahuuhu lianlaa yafqahuuhu si aanay u fahminba wa fii aadaanihim dhagahooda dhexdoodana waxaanu ka yeelnay waqraa culays oo xaqa waa ka dhago culis yihiin yacni maqli maayaan oo ku intifaaci maayaan wain yarow hadday arkaan kulla aayatin aayad kastana aayad kasta hadday arkaan laa yu'minuu rumayn maayaan bihaa aayadda xataa idaa jaa-uuka markay kuu yimaadaan nebi allow yujaadiluunaka iyagoo kula doodaya yaquulu waxay odhanayaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay in haadaa ay maa haadaa kani ma ahaanin ilaa asaatiiru alwaliina kuwii hore beenahoodii laga soo raray mooye wax kale ma aha bay odhanayaan walxaal bay sidaa odhanayaan hum iyagu yanhawna ay yanhawna annaas dadka ay u diidayaan canhu xaqa oo wayan-wna iyaguna ay ka fogaanayaan canhu xaqa wain yuhlikuuna ay maa yuhlikuuna ma halaagayaan oo fogaantaa iyo nahyigaa kuma halaagayaan ilaa anfusahum nafahooda mooyaane wamaa yashcuruuna mana garanayaan walow taraa haddii aad arki lahayd nebi allow id wakhtigii wuqifuu lasoo joojiyey cala annaari naarta korkeeda lasoo dul joojiyey oo faqaaluu ay yidhaahdeen yaa laytanaa alla shallay tadayadee nuraddu miyaanala celiyo oo walaa nukadiba markaa dee aanaan beeninin biaayaati rabbinaa rabbiga iyo aayaadkiisa oo wanakuuna aanu ka mid ahaano min almu'miniina mu'miniinta eh yacni xilligaa haddaad arki lahayd sidaa ay odhanayaan hee lara'ayta amran cadiimaa jawaabka waxaad arki lahayd arrin weyn oo fududay bal iskaba dhaaf arrinkaas oo rumayn maayaane waa idraab ibtaali ah badaa waxa uu muuqday lahum iyaga maa kii kaanuu ay ahaayeen yukfuuna kuwa qariya min qablu hore macnaha hore waxay u qarsanayeene xumaan ahayd ayaa hortooda timid allah waxa u yihi walow rudduu haddii la celiyo adduunka dib ay ugu laabtaan la caaduu waxay ku noqon lahaayeen limaa kii nuhuu laga reebay canhu isaga halkoodii unbay ka miisi lahaayeen wainahum iyagu lakaadibuuna been bay sheegayaan oo markay leeyihiin yaa laytanaa nuraddu walaa nukadiba biaayaati rabbina wanakuuna min almu'miniina waa beentood ee runtood ma aha ilaahii ogaa ee xogogaalka u ahaa ayaa ka warbixiyoo xaalkooda inoo caddeeyey wa qaaluu waxay yidhaahdeen in hiya ay mal xayaatu noloshani may ahaanin nololi mabay ahaanin ilaa xayaatunaa nolosheedan mooyaane addunyaa ee dhow ama liidata nolol kaloon tan adduunyada ahayni maba jirto wamaa naxnu annaku manaanaan ahaanin bimabcuuhiina kuwa la soo saarayo walow taraa haddii aad arki lahayd nebi allow id wakhtiga wuqifuu la joojiyey calaa rabbihim rabbigood marka lasoo hor joojiyey haddii aad arki lahayd hee lara'ayta amran cadiimaa arrin weyn baad arki lahayd qaala waxa uu ku yidhi rabbi markii lasoo joojiyey ilan waa la su-aalayaa oo waqifuuhum inahum mas-uuluun baa la odhanayaa war nimanka soo joojiya waa la waraysanayaa oo waa la weydiinayaa waxay sameeyeen qaala waxa uu rabbi markaa ku odhanayaa alaysa war miyaanu ahayn haadaakani isa soo saariddan iyo bacsigan iyo cadaabkan iyo xisaabtan aad joogtaan maanta miyaanu ahaanin bilxaqi xaq miyaanu ahaanin qaaluu waxay odhanayaan balaa maye waayahay laakiin dee waa goorma goor xeedhiya fadhaal kala dhaceen waa xaq bay odhanayaan wa rabbinaa rabbiga yaanu ku dhaaranee waa xaq qaala waxa uu rabbi markaa ku odhanayaa faduuquu haddaba dhandhamiya alcadaaba cadaabka dhandhamiya bimaa kuntum bisababi kawnikum ahaanshaha ahaydeen sababteeda ku dhandhamiya takfuruuna kuwa gaalooba qad khasira dhab ahaan bay u khasaareen aladiina kuwii kadabuu beeniyey biliqaa'i illaahi ilaahay la kulankiisa xataa idaa jaa-athum markay u timid asaacatu saacaddii qiyaame ee ay dhacday baktatan xaal ay tahay kadis qaaluu waxay yidhaahdeen yaa xasratanaa alla qoomammadayadiiyeey calaa maa kii anugu qoomamoonanno faradnaa anu ku gaboodfalleenu ka gaabinay fiiha ay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda qoomamadaanu ka qoomamoonanay waxaanu kusoo gaboodfallay adduunyadaay haadaa awaanuki faxdurii xilligaagii waa kane soo xaadir goobtaadii baa la joogaaye walxaal bay sidaa odhanayaan hum iyagu yaxmiluuna ay xambaarayaan awsaarahum dembiyadooda calaa duhuurihim dhabaradooda korkooda ay ku xambaarayaan alaa hooyaay saa'a waxa xumaaday maa yaziruuna waxay xambaaranayaan wama alxayaatu dunyaa nolosha tan adduunyadu mabay ahaanin ilaa lacibun ciyaar mooyaane iyo walahwun wax lagu mashquulo waladaaru alaakhiratu daarta dambe ayaana khayrun u khayr badan liladiina kuwa yattaquuna ilaahay ka cabsoonaya ee afalaa tacqiluuna miyaydan caqli lahayn oo wax kala garanayn qad naclamu dhab ahaan baanu ognahay baa alla u yidhi inahu ina alamra washa'na xaalkiiyo arrinku inuu yahay layaxzunuka inuu ku murugo gelinayo nebi allow alladii ka yaquuluuna ay leeyihiin waxaanay ku hadlayaan inuu ku murugo gelinayo waanu ognahay nebi allow ayaa alla uu yidhi ilaahay waxau yidhi haddaba fa inahum iyagu laa yukadibuunaka kuma beeninayaan macnaha been kuma nisbaynayaan oo kuma laha maxamed baa been sheego been kuma aanaynayaan oo way yaqaanaan runtaada walaakina aldaalimiina ha yeeshee daalimiintu biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa yajxaduuna dafirayaan walaqad kudibat wallaahi laqad kudibat dhab ahaan baa loo beeniyey rusulun rusul rusushaasoo min qablik adiga kaa horraysay oo fa sabaruu waa ku sabreen rusushaasi calaa maakii kudibuu lagu beeniyey macnaha xaqii lagu beeniyey waa ku fara adeygeen waana ku sabreen wa uduu waa la dhibay xataa ataahum ilaa wuu u yimid nasrunaa gargaarkayaga iyo guusheedii ilaa ay soo gaadhay u timid alla waxau idhi walaa mubadila wax bedelaa uma sugnaanin likalimaati illaah ilaahay kalimaadkiisa wax bedelaa uma sugnaanin oo wax bedeli karaa ma jiro oo kalimaadka alle maxaa looga jeedaa ballanqaadkuu ilaahay hore ugu ballan qaaday nasriga awliyadiisa iyo rusushiisa uu siinayo iyo halaaga acdaadiisa iyo colkiisa uu ku ridayo arrintaasi ma doorsoomaso isbedeli mayso walaqad jaaak wallaahi laqad jaa-ak dhab ahaan waxa kuugu yimid nebi allow oo min naba'i lmursaliin kuwii lasoo diray wararkooda xaggoodii waxa kaaga yimid maa yaskunu bihi qalbuka wayahbutu bihi fu'aaduk wax qalbigaaga iyo laabtaaduba ay ku xasisho oy ku sugnaato ayaa kaaga yimid wain kaana hadduu ahaaday kaburo mid ku weynaaday calayka korkaaga nebi allow icraaduhum jeedsigoogu beeninta ay ku beeniyeen iyo jeedsigoogu hadduu kugu cuslaaday dee fa in istatacta haddii aada awoodood karto an tabtagiya inaad doonato nafaqan god fil ardi arlada dhexdeeda ah aw sullaman ama sallaan fi samaayi xagga samada aada u korto oo dabeed fataatiyahum aada ula timaado biaayatin aayad haddaad karto inaad doonato god dhulka aad ka qodo ama sallaan samada aad ku korto dabeed aayad aad u keeni karto dee fafcal sidaa yeel waa jawaabka walaw shaaa allah markaa macnuhu waxa weeyi sidaana ma karaysid arrintanna adiga kuma saara naftaada haddaba ha dhibine iska sabir inta guushu ay kusoo gaadhayso macnihii muraadka waa intaa oo waxaa loo diidayaa inuu naftiisa ku dhibo waxaan saarayn oo hanuunka inuu qalbigooda geliyo isaga looma dirano wamaa anta calayhim biwakiil alla waxau ihi walaw shaaa allah haddii ilaahay uu dooni lahaa ey hidaayatahum hanuunkooda lajamacahum waxa uu ku kulmin lahaa cala alhudaa hanuunka korkiisa ayaa uu ku jamcin lahaa oo way wada hanuuni lahaayeen efalaa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaanin min aljaahiliina kuwa jaahiliinta ee wax magaratada ah ha ka mid noqonin wallahu aclam intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online